xiisada ka taagan badda cas ayaa walaac badani ku abuurtay guud ahaan caalamka gaar ahaan geeska afrika kadib markii ay sii xoogeysteen weerarada xuutiyiinta ay la beegsanayaan maraakiibta u socda israa'iil arrintaasi oo uu maraykanku tallaabo militari kaga jawaabay tallaabooyinka militari ay qaadeen maraykanka iyo britain ayaa laga cabsi qabaa inay abuurto dagaal ka dhan ah iiraan oo xuutiyiintana taageero ka hel iiraan oo taageerta xuutiyiinta waxaa sidoo kale dhici karta in ruushka oo ay xulafo yihiin iiraan ay ku biiraan dagaalka warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo haya xuseen barre aadan
dalal kale galbeedka ayaa inta badan ku eedeeya iiraan inay hubka iyo farsamadaba ka taageerto xuutiyiinta iyada oo khubaradu ay tilmaamayaan in hubkaasi lagu farsameeyo ruushka iyo iiraan haddaba saameyn intee leeg ayuu ruushku ku leeyahay xiisada ka taagan badda cas waxaa arrintaasi sharaxaya yuusuf jaamac faarax oo ah aqoon-yahan ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan dalka britain sidaan ogsoonnahayba wadankan iiraan iyo waxaa laydhaha ubadkiisa waa xuutiyiinta waa xisbullah waxa weeyaan xamaas ku dar jihaadu islaami ku dar wax jabhadahan hadda shiicada ee badiya ka dagaalama wadankan ciraaq kuwan syriya ka dagaalamaya waxaas ka syriya suniyiinta ka reeb laakiin inta kale waxaas oo dhan waxa weeyaan iiraan dadka ay sayblaagarayso oo iyada soo saarto aabahoogu waa iyo markaa aabahoogu waa rushia marka badii caseed waxaan ka dhacaya hadda rushia waa dul fadhidaa maraykanku markaa kolku arintan xuutiyiinta hadda imika saddex jeer arrinkaasi kolka uu dhacay wuxuu isku eegay in ay maraykanku uu weydiisto taageero wadankii china lan rushia lama hadli karo rushia ka dhibaateeyey marka china arrinkii ilaa iyo hadda wax sideedii loogama qaban xelir dagaalkan badda cas ka socdaa wuu fudud yahay haddii la joojiyo dagaalka qaza ka socda intaasa isku xidhan yihin baa lahi bas wax kale oo meeshaasi ka jiraa ma jiraan marka ruushku saamayn fara badan buu ku leeyahay badi casayd maadaama uu wadanadii isagu taageeraya oo gacantiisii midig ahase wadankan iiraan ay meeshiikuna ay lug badan ku leeyihiin oy xootiintii fadhiyaan xootiintuna waa ubadkii ama waa gacantoodii midig oo mataqaanaa ee wadanka iiraan saasaan oran karnaa saamayn fara badan buu ruushku ku leeyahay badda cas marka laga yimaado badda cas iyo bariga afrika ruushku waxa kale oo awoodda saaray xoojinta xidhiirka uula leeyahay dalalka afrika gaar ahaan galbeedka qaaradda sida uu sharaxayo doctor xasan albasri oo ah khabiir ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan dalka yemen ruushka oo la saaray cunaqabateen dagaalka ukreina kula jira wuu arkay fursad uu ka dhex arkay danaha afrikaanka oo markaa qaarkood ay kasii xuubsiibanayaan siyaasadii faransiiska halkaa ayuu ka soo galay daaqadaas ayuu ka soo galay siyaasadda afrika islamarkaana afrikaanku waxay raadinayaan oo baahidooda weyn maanta ay tahay balancy policy siyaasad dhexdhexaad ah oo markaa mutawaasin ah in markaa ay helaan oo hay-ad ama nidaam dowli ah ama dal awood leh oo markaa derbi ahaan ay ku tiirsadaan dhinaca militariga iyo dhaqaalaha ayay raadin jireen in badan marka maraykanka iyo jinaha iyo ruushka ayay kala dooranayaan afrikaanku oo markii xaalado ay u baahdaan deg dega sida tii dhacday corona oo kale marka baahidaas iyo mid lamida marka ay ka cararayaan afrikaanku hadda ayay sii qorshaynayaan inay marka dal awood leh oo sida ruushka iyo jina oo kale gaaraana ruushka hadda ay kula jiraan heshiiska inay markaa ay ay la heshiiyaan ruushka si mustaqbalka dhow ay arrimaha iyo baahidaas loo daboolo
warbixintaasina waxaa inoo diyaariyey wariyaha v o e da xuseen barre aadan oo washington jooga